bsmi اllahi الرحman الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlعaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى آlih وaصxaabih أجmaعiin ama bacdu qala alimaamu abu cabdiraxman الnasaa-iyu raximah اllahu tacaala baabu najshi falisaada ama najshiga caddayntiisii ayuu u baab yahay xaqiiqadiisa najshiguna waxa uu yahay in uu ku badiyo qaala baabu najshi annajshu xaqiiqdiisa waxa ay tahay qofka isagoon wax qarad ah ama dan aan ka lahayn beeca inuu hamankiisa ama qiimihiisa uu badiyo uu siyaadiyo oo markaas yacnii si qofka wax laga iibsanaya ee baaica baa'ica ah ou isaga markaa wax badan u helo darteed ama qaradka uu ka leeyahay keliya waxay tahay ama qaradka uu ka leeyahay waxay tahay qof wax gadan rabo inuu ka eriyo bes isaga wax dana shaygan inuu gato kama laha mar haddii uunan wax dana ka lahayn inuu beeci marka ama qiimihii uu siyaadiyo waxay noqonaysaa marka najshiga shaaricu uu reebay ayb asalkana marka waxaa loo isticmaalaa najshu sayd ugaarta in la eriyo oo la didiyo marka ninkani qiimihiibuu dadka ku eriyaa wax qarad ana kama laha marna ninka baa'ica ahaa soo gashto suuqa usoo dirsado si wixiisa wax badan ay ugu gadmaan asaga danka male inuu gato waxa marna dad ama qof xaasidnimo uu xasdaya darteedu u sameeyaa waxyaabahaas oo dhan maadaama marka cillo noocaasa ay ku jirto waa mamnuuc wbilisnaadi qaala akhbaranaa qutaybatu can maliki can naaficin can ibni cumara ana nabiya sala ll ly slama nahaa can innajshi nebiga wuxuu reebay isfalisaada wbihi qaala akhbaranaa moxamed bnu yaxyaa qala xadaanaa bishr bnu shucaybi qaala xadaanii abi waa shucayb bnu abi xamza can الzuhriyi qaala akhbaranii abu salamata wasaciid bnu اlmusayb ana abaa hurayrata qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama yaquulu laa yabiicu rajulu qofka ma gadaayo yacnii younan gedin calaa bayci akhiihi walaalkii beyciisa korkiisa walaa yabiicu xaadirun libaadin mid reer magaal oo beled deganna reer baadiyayownan waxba u gedin waxba uma gada macnayaan u gedin walaa tanaajashuuha isfalisinina maxalushaahidka meesha walaa yasiidu rajulu qofka ma kordhiyo calaa bayci akhiihi walaalkii beyciisa korkiisa walaa tas'alu lmar'atu haweenta ma suaala ma su-aalato dalaaqa alukhraa midda kale furiinkeeda litaktafi'a si ay u gedisato maa fii inaa'ihaa weelkeeda waxa ku jiro ayb oo haddaad i rabto heblaaye fur taas marka weelkeeda waxaa ku jira say iyada usoo gedisato marka xadiidka maxalu shaahidkiisa walaa tanaajashuudaas waaye isfallisaadaas marka waa la reebay oo qofka qarad iyo ula jeedo uunan ka lahayn beeca wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa yaziidu qala xadaanaa macmaru can الzuhriyi can saciid bn اlmusayb can abi hurayrata can الnabiy sal l slama qaal laa yabiicu xaadiru libadin walaa tanaajashuu walaa yaziid اrajulu calaa bayci akhiihi walaa tasأlu اlmarأatu dalaaqa ukhtihaa ma weydiisato litastakfi'a si ay u gedisato bihi dalaaqa ay weydiisanayso ugu gedisato maa waxa fii safxatihaa midda kale xeeradeeda ahaaday ma fi saxfatiha marka najshigu waa inuu marka xaaraan uu yahay maadaama khidaac iyo dhagar iyo ay ku jirto nahyigiisu inuu nahyu taxriim yahay ayaa in badanoo culimada ka mida ay ku tageen haddii laakiin sidaas wax lagu gato oo qof suuqa inta lasoo geliyo dadka beeca ku siyaadiyo oo aan dan ka lahayn oo qof uu sidaas wax ku gato yacni qofkii kale lagu siyaadiyey ou sidaas wax iskaga gato khiyaarna ma laha beecaasina waa luzuuma waa laazimay qaala baabu lbayci fi man yaziid beecii xukunkiisa caddayntiisiiba u baab yahay fi man yaziidu qofka qiimaha siyaadinayo kii hore iyo midkan marka maxaa farqiga u dhexeeya naajishku midka oo falisaada sameynaya isagaba beecu siyaadina kanna waxaa la waxaa la tarjamay beeca in lagu siyaadiyo qiimihiisa wax labadu waxay kala tahay midkan dambe beeci ujeedow ka leeyahay markuu qiimaha siyaadinayo inuu gatow rabaa beeca noocaasna naado furan wa shay baa suuqa la keenay waa la naadiyey ayayaa intaas siistay midaa yidhi anaa intaas siistay mid kale wuxuu leeyay waa ku daray shanaan ku daray tobanaan ku daray beeca sidaas u socdoo naadada ah waayo midka hadda tarjamadan looga hadlayo beecaas marka naadada ah qofka ku siyaadinayo yaa yaa ku daray shanaan ku daray tobanaan ku daray ninka dhahayo naajish ma aha maadaama isaga qaradkiisu uu yahay inuu waxgato inuu waxgatou rabaa beecana beec furan waayo waa beeca marka naadada la dhaho ama ocshanka oo hadda yani dadkaas oo dhan oo ka dhexeeya laba qofoo si gaara iskula sheekaysanaysa ma aha ayb wbihi qala akhbaranaa isxaaq bnu ibrahim qala xadaana almuctamiru wa ciisa bnu yunus qala xadaana alأkhdaru bnu cajlaan akhdaru bnu cajlaankan marka waa la isku khilaafay bacdi ahli اlcilmi marka isaga tafarudkiisa ay tilmaameen xaafidku tahdiibu tahdiibka akhdarkan waxa uu yihi qaala alasdiyu ضaciif laa yasixu yacni xadiiduhu ayb can abi bakrin alxanafiy ayb abu bakr alxanafi isaga laftiisa ibnulqataan iyo ayaa jahaalo ku tuuray can anas bni malikin ana rasuula اllahi sala l slama baaca waxau iibsaday waxau iibiyey qadaxan haruub ayuu iibiyey iyo waxilsan derin xilsiga waxaa la yidhaha derinta markay duluf ay noqoto oo muddo la isticmaalo alaabaha marka waxa lagu seexdo ee derinta cawda iyo ka samaysan iyo markay xoogaa duugowda waay derin marka duugowday iyo haruub ayuu iibiyey fii man yaziidu ayuu ku iibiyey dhexdiisa qofkii kordhinayo ziyaadinayo marka macnuhu waxay tahay suuqiibuu keenay ay yaa ii ziyaadinayo yaa yaa ziyaadinayo ayuu ku iibiyey ibnu alimaamu tirmidi wuxuu leeyahy walcamalu calaa hada cinda bacdi ahli اlcilmi lam yarow ba'san bibayci man yaziidu fi lmaaani fi lghanaa'imi wاlmawaariifi tirmidiga saasuu leeyahay ahlucilmigu waxay u badan yihiin beecaan inuu bannaan yahay akarkoodiina marka sidaa ayay ku tageen xadiid bukhaari ku jiraaba jiraba oo de waana baabaystay imaamu lbukhaari baycu lmusaayada ayuu baabaystayba ayb qaala baycu lmulaamasati isu taabashada beeceeda mulaamasada marka waxay tahay beec qofku yacnii mugdi iyadoo ay tahay ama uuna waxba u jeedin ayuu shay taabana isagoo iska fiirinin oo aan rogrogin oy jahaalo uga sugan taho shaygii bimujarad ou taabtana waa ka gadmay qararaa ku jira marka sababta loo reebay beecaasi waa waxay tahay alqarar xadiidkana wuxuu ahaa muslim nahaa rasuulu llahi sala l slama can bayci lgarar qararka marka wixii ay khiyaano ama kado ay ku jirto waa la reebay keliya waxaa la dhaafayaa algararu lyasiir aladi laa budda minhu haddii qararku wax aad u fudud uu yahay aanna laga maarmaynin laa ba-sa dhib ma laha maxaa ka mida maalan guri dhisan marka la kala gadanayo guriga aasaas uu leeyahay soo maaha aasaaskaas ma la fiiri karaa lama fiirin karo waa waa la soo duugay aasaaskii koraa loo soo qaaday aasaaskiisu ma fiican yahay ma xun yahay waxmaa ka imaan kara lama oga qararka noocaas oo kale ah oo mimaa tacumu bihi lbalwaa oo iska yasiirka ah waa la iska ruqseeyey laakiin qarar weyn ama la fiiri karaba la yska fiirin karaba maya iyada ma la ogola ayb wa bihi qa marka usuusha buyuucda la reebay asal ka midana waaye in beecu qarar iyo jahaalo iyo ay ku jirto wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu salamata walxaaris bnu miskiinin qira'atan calayh waana asmacu lafdu lahu can ibni اlqaasim qaala xadaanii malikun can moxamed bni yaxya bni xabbaana waabi zinaad can اlacraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slm nahaa can اlmulaamasati wاlmunaabadati isu taabashada iyo isku tuuridda isu tuuridda maradan aada hayso iisoo tuurtaan hayaan soo tuuraa waana kala gadanay ayb ama dhagaxan tuur meeshuu ku marada uu ku dhaco ayaan kaa gaday qaala baabu tafsiiri dalika arrinkaa tafsiirkiisa mulaamasadii buu fasiraha wa bihi qaala akhbaranaa ibraahimu bnu yacquuba bni isxaaq wahuwa aljuusajaniyu qaala xadaanaa cabdullaahi bni yuusuf qال xdثna الlyث عن cqyl عن بن شhهاaب qال أخبرnي cاmر بن سعد بن أbي وqاص عن أbي سعيد الخdري أنa رsuul الlahi صلى اه سلم نhاa عن الmulaamasة waa maxay lmsi الthوb marada taabashadeeda laa ynduru إlayhi isagoon fiirinaynin xaalownan fiirinaynin marada xaggeeda marka maradii waa taabanaa ma fiirinayo saasayna uga gadnaane marka mabiicda shayga la iibi mabiicda waxaa loo shardiyaa jahaalo inay ka nabad gasho la la ogyahay qadarkeeda iyo sifadeeda laakiin mararka qaar waxaa dhici karta shayga qofkan inuu og yahay oo uu markaa yacnii dhul maalan bannaan ood waa soo fiirisay xuduudiisa iyo meeshuu ku yaaliy wax dhan aada taqaan iyo dhulka inuu qar yahay inuu god inuu yacni godad iyo inuu k ku jiro inuu mee siman yahay waad soo ogaatay dhowr bilood ka bacdiyaa dhulkii isaga ahay ayaan kaa gadayaa buu leeyahay waa laga gada waa la gadan karaa oo ma la dhahayo hadda kaas cayntaas majhuulo waayo oo hadda ha lasoo feeriyo waxa aan isbedelaynin dhib male laakiin wax isbedelayo in la feeriyo xoolaha iyo waxyaabahaas oo kale isbedelayo oo isbedelku uu ku dhici kara iyo iyaga fiirinay u baahnaanahay wa can ilmunaabadati wahiya munaabadaduna darxu rajuli qofka tuuristiisa waa thawbahu maradiisa ou tuuro ila rajuli ou u tuuro bilbaycina ou ugu tuuro qabla an yuqallibahu intounan gedgedinin ou yandura ilayhi ama ounan feerinin maradiibuu gacanta ku haystaa waa u tuuraa beecouna ugu tuuraa oo wuxuu leeyahay maradaa haddaan kuusoo tuuro waa kaa gadan tahay niyo ogaan ayb labadii tafsiirkoodii marka waa kaas qaala baycu lmunaabadati wa bihi qaala akhbaranaa yunus bn cabdilacla walxaariث bn miskiini qira'aة calayhi waana asmac can ibni wahbi qaala akhbaranii yunus can ibni shihaabi can caamir bni sacdi can abi saciidi اlkhudriyi qaala nahaa rasuulu اlahi sal ll slam can اlmulaamasati wاlmunaabadati fi اlbayci wbihi qaala akhbarana alxuseyn bnu xurayhin almarwaziy wahuwa abu camaar hiqat qaala xadaanaa sufyaanu waa ibnu cuyayna can الzuhriyi can caطaaءi bni yaziida can abi saciidin اlkhudriyi qaala nahaa rasuulu llahi sal l slam can baycatayni buu reebay can اlmulaamasati wاlmunaabadati qaala baabu tafsiiri dalika munaabadada tafsiirkeeda wabihi qaala akhbaranaa mxamed bn اlmuصafaa ibni buhluul can moxamed bni xarbin can الzubaydiy can الzuhriyi qaala samictu saciida yaquulu samictu abaa hurayrata yaquulu nahaa rasuulu اllahi sal l slam nebigu wuxuu reebay can اlmunaabadati wاlmulaamasati wاlmulaamasatu an yatabaayaca rajulaani labada nin inay wax kala gataan waa bithawbayni inay wax ku kala gataan laba mara inay kala gataan taxta leyli habeen hoostiis waan waxba la arkayni yalmisu kulu rajulin nin walbaa wuxuu taabanayaa minhumaa iyaga ka mida hawba saaxibihi marada uu qofka kala wado biyadihi gacantiisuu ku taabanaa bis walmunaabadatuna an yanbida arajulu inuu ninka u tuuro ila rajuli ninka kale athawba marada uu u tuuro wayanbida alaakharu ka kalena ou tuuro ileyhi xaggiisa athawba uu usoo tuuro fatabaayacaa calaa dalikay ku kala gadanayaan marka macnuhu wuxuu noqonayaa labadaas shay ay isu tuurayaanay kala gadanayaan waa macno amase beeca inuu laasimaa waxaa lagu xiraa isu tuuryada isu tuuryadan marka iyada beec ma laasiminaysa ayb wabihi qaala akhbaranaa abu dawuud qala xadaanaa yacquub bn ibrahim qala xadaanaa abi can saalixi can ibni shihaab ana caamira bna sacdi ahbarahu ana abaa saciidin alkhudriya radia allahu canhu qaal nahaa rasuulu lahi sal l slam can lmulaamasati walmulaamasatuna lamsu thawbi marada taabashadeeda waa laa yanduru ilayhi xaal uunan fiirinaynin wa can ilmunaabadati buu reebay walmunaabadatuna darxu rajuli thawbahu ila rajuli ou u tuuro qabla an yuqalibahu intuunan gedgedinin wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu raafic qaala xadaanaa cabdurazaaq qaala akhbaranaa macmarun can zuhriyi can caطaaءi bni yaziida can abi saciidin alkhudriyi qaala nahaa rasuulu llahi sal l slam can libsatayni buu reebay laba hablabis wa can baycatayni laba beyc ama albaycataani falmulaamasatu walmunaabadatu waay walmunaabadatu an yaquula inuu yidhaahdo waa idaa nabadtu hada thawba maradan haddaan soo tuuro faqad wajaba yani lbayca yani lbayc yacni lbayca buu u jeedaa shay bay kala gadanayaan maalan marada qasab ma aha shay bay kala gadanayaan markaasuu wuxuu leeyahay waxaan aan gacanta ku haayo haddaan soo tuuro beecaas waa laasima bis beeca wujuubkiisiibuu wuxuu ku xiraa mara tuuryadeeda mana ku xirna leanna beeca wuxuu ku laasimaa imaa in khiyaarulmajlis dhammaado ayuu ku laasimaa ama imaa in khiyaarulmajlis inta la ilqeeyo hadal wax lagu kala gato la yihaah ikhtar hada albeyc beecan dooro hadhow waxna iima soo celi kartid waa doortay inuu asna yidhaahdo saasuu beecii ku laasimi jiray waxaa hadhow dambe intaa kasii dambeeya waa un istiqaala oo qofkii uu qofkan iskaga naxariisto niu iga fasakh beeci waa laazimay laakiin iga fasakh oo asxaan iigu sameey ama in ceeb lagu soo arko oo shaygii dib loo soo celiyo ayb ama mustaxaq inuu noqdo qof kale ou yeesho wixii haddii la kala gatay haddii qof kale uu yeesho oo inuu mustaxaq yahay ay soo baxdo dee ninkaas ninkii cayntaas iska lahaay baa qaadanaya ninkii uu ka qaatay cayntaas soo gatee laga gadayna kii ka gadayou dib ugu noqona marka gacanba gacanta ka horeyso ayay waxeedii ay u dhiibtay ay ka qaadanaysaa ayb waxyaabahaasuu marka beecu uu ku wujuubaa wlmunaabadatu an yaquula ida nabadtu hada thawba faqad wajab yacni lbayca walmulaamasatu an yamasahu biyadihi walaa yanshurahu ma fidinayo walaa yuqalibahu maged ma rogrogayo idaa masahu markau taabto faqad wajaba albeyc hadduu taabto beyci waa waajibe saas mulaamasada bihi qaala akhbaranaa haarun bnu zaydin bni abi zarqa qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa jacfar bnu burqaan qala balaganii can zuhriyi can saalimi can abiihi qaala nahaa rasuulu lahi sal l slam can libsatayni wanahaanaa rasuulu lahi sal l slam can baycatayni can ilmunaabadati walmulaamasati wahiya buyuucun bay ahaayeen kaanuu yatabaayacuuna biha ay wax ku kala gadan jireen fi ljaahiliyati jaahiliyadii xadiidkan marka jacfar bnu burqaan zuhri kama uunan maqlin waana xadiidun munkar abu dawuud sidaasuu yidhi hada alxadiidu lam yasmachu jacfaru min aلzuhriyi wahuwa munkarun waana ka muuqataayo jacfar bnu burqaan wuxuu leeyahay balaganii can الzuhriyi buu leeyahay ibn abi xaatim fi lcilal wuxuu yihi qaala abu zurca xadiidu jacfar bni burqaan inama huwa can الzuhriyi can qabiisata bni du'ayb wa curwata bni zubayr wacubayd llahi bn cabd llahi bni cutbata can abi hurayrata وxadiiث الmunaabadaةi wاlmulaamasati inama huwa الzuhriyu can caamir bni sacdi can abi saciid xaafidkuna wuxuu tilmaamay in zuhri la iskugu khilaafay wa ana jacfara khaalafa asxaaba الzuhriy jacfar ibnu burqaan isagoon zuhri ka maqlin ayuu haddana asxaabu zuhri khilaafay daara qطnina wuxuu yihi wakana jacfar bnu burqaan umiya fii xifdihi bacd اlwahm ayaa ku jiray wakhaasatan fii axaadiidihi can الzuhriyi weliba kuwa uu zuhri ka warinaya marka haddii jarxi muqayada uu ku dhacay haddana mukhaalafo ay timid waxay ku tusaya wahamkiisa ayb umigu isaga dee jarxi ma ahan sidiisa meeshaan xadiidkii marka laga hadlaayo jarxi maaha waayo umiga qofka aan waxna qorin waxna aqrinin wax waa xifdi karaa dad waxaa jira marka lagu celceliyo lagu celceliyo lagu celceliyo wixii waa qabanaya inuu qofku wax xifdiyo qorid iyo akris shardi uma aha nin waxaad arkaysaa gabay sagaashan beyd ayaa la tirinaa waa dhegaysanaa dhag waaba qabtayba qor haddii la yaraha wax ma qori karan soomaalida xataa dad saas waa qabaan dadka yacni dad gabay qabad ahaa jiro oo markuu saas meeriska oo u sameeyo gabayga ume u akriyo ninkii gabyaaga ahay waxaaba laga yaabaa de sayidka waxyaabihii oo wax ku diri jiray dhanba gabayay ahaayeen waa iska gabyaa kanaa qaadaayo sidii ugu celinaa meeshii wuxuu la tegaaya meeshii uu u waday fariinta oo geyna marka sifatu riwaaya marka la joogo musطalaxana waxaa lagu sheegaaba riwaayat اlacmaa iyo umiga sida ay waqt waqtuladaha waxa laga rabo iyo sida ay wax u warinayaan ayb marka wakaana umiyanta ma keenaysa daciif waayo ma ah macno wbihi qala akbarana mxamed bn cabdilaclى qala xadaana almuctamir qala samictu cubayd allahi can khubaybin can xafsi bni caasimi can abi hurayrata can الnabiy sal l slam anahu nahaa can baycatayn ayuu reebay ama albaycataani falmunaabadatu wاlmulaamasatu wazacma ana almulaamasata an yaquula rajulu lirajuli inuu ku yihaa abiicuka hawbii maradayda anaan kaa gadaa bihawbikaan kaaga gadaa walaa yanduru waaxidu minhumaa ilaa thawbi اlaakhari midkoodna ka kale maradiisa ma fiirinayo walaakin yalmisuhu lamsan waa taabanayaa taabasho waama almunaabadatu an yaquula inuu dhaho waanbidu maa macii waxa aniga ila jiro ayaan tuurayaa watanbidu maa macaka adigana waxaad tuuraysaa waxa aada haysato liyashtariya axaduhumaa min alaakhari midkood si uu ka kale uga gato walaa yadrii mana oga kullu waaxidin minhumaa mid kastoo iyaga ka mid a kam maca alaakhari ka kale waxa maxaa maciisa ah imisa ah wanaxwun min hada alwasfi iyo wax sidaan oo kale ah qaala baycu lxasaati dhagixii yacni beeciisii yani isu baycu lxasaa dhagaxa beeciisa dhagaxa beeciisa marka waxaa laga wadaa qofkii dhagax buu qaadayaa waa waa tuurayaa shaygii ou dhagaxaas korkiisa ku dhaco ayaa ka gadan ama dhul ayaa la kala gadanaa meeshii ou dhagaxan gaaro ayaan ka ayaan kaa gaday marka dhagaxa iyo tuuriyada beeciina waa waajiba ayb oo baycu lxasaati an yaquula albaa'icu aw ilmushtari idaa nabadtu ilayka alxasaa haddaan dhagaxa xaggaaga usoo tuuro faqad wajaba albeyc dhinacaaga haddaan dhagax usoo tuuro baaci waa waxa aan kala gadanayno waa waajibay wa qiila huwa an yaquula bictuka min asilaci maa taqacu calayhi xasaatuka idaa ramayta biha alaabta aan kaa gadanayo waa midda ay dhagaxaygu uu ku dhaco ama bictuka min alardi dhulkan kaa gaday xaysu tantahi xasaatuka dhagaxaagu meeshuu gaaro oo dhulan kaa gaday garar baa marka meeshaana ku jira wabihi qaala akbaranaa cubayd llahi bnu saciidin qala xadaثna yaحyى can cubayd الlahi qala akhbaranii abu الzinaad can اlأcraj can abi hurayrata qala nahaa rasuulu الlahi sal ly slm can bayc اlxasaati wacan bayc اlgarar qala baycu الhamri baabu bayci الhamri qabla an yabduwa salaaxuhu miraha in la iibiyo inta aynan bislaanin miraha iibintoodu saddex xaalo waay geedihii in la iibiyo oo beertan oo geed mirood uu ku yaallo imaanayaa geedihii baa afka laga la yani madaxyadaa laga tirinaa shantan geed oo leenta aan kaa iibsaday waa la kala iibsanaa miraha geedkaas saaran marka wuxuu tabac u noqonaa geedka asalka ah markaas oo kale miraha inuu bislaado iyo inuunan bislaanin shardi ma aha lianna miruhu waa taabicuu geedkii u yahay geedkii buu taabic u yahay oo yuqtafaru fi lasli yani fi lfarci maa laa yuqtafaru fi lasli waay sifada labaadna waxay tahay miraha keliya in la iibsado oo qofkii inuu yidhaahdo mirahan geedkan saaranaan iibsana markaas labaa loo kala qaadaa haddii uu shardisanaayo qadci mirahanan kaa gadanaa waana kaa goosanaa bishardi alqadci buu uga gatay inuu gooynaayo waa bannaan tahay bishardi alqadci ama ha bislaado ama ceeriin ha ahaado haddii markaa uu ceeriin yahay shardigaas qadcigana ounan jirin oo meeshuu iigu oolaa mirihii aanna kaa iibsaday ma jirta taas midda la reebay taas waayo mirahan hadda curdinka ah waxaa laga yaabaa aafo kasta hadday ku tima bahal baa hadduu dhagsiiyo dabayl hadday ku timaado kulaylka waxyaabo badan ayuu mirahaas u adkeysa karin haddii ninkan marka la yidhaha beertan miraheedii oon bislaanin ayaan kaa gaday meeqaad iga gaday konton kun oo dollar dhiib waa kan waa tiriyey ninkii bil markii la joogayba mirihii waa ba-ay beertii miraheediiaa baaba-day muxuu u qaadanaa qofkan marka maalka maalka walaalkiisa biduuni muqaabil u qaadanaa bima ya'hudu maala akhiihi yani bigayri xaqin midkiin muxuu maalka walaalkiisa xaq la-aan u qaadanaa laakiin haddii uu inuu goosto shardisto ee miruhu mar haddii la gooyo aafadii laga cabsanayo waa laga badbaadaa see looga badbaadaa waxaa dhici karta xoolo in la siisto ninkan mirahani inuu xoolo siisanayo laga yaabaa waa nafci moogtahay waxaa laga yaabaa mirihii inuu intuu bakhaar gashto kul fiican oo u samaysto oo yacni farsamo intuu kusii samaysto mirahan ay uga badbaadaan bannaankaas laakiin markuu geed saaran yahay bannaankuu yaalla waxuu kama badbaadahay marka bishardi alqadci waa ku bannaan yahay qabla buduwi salaax xataa waa la gedi karaa amaa laakiin haddii meesha iigu yaalla ay tahay ma bannaana ilaa uu ka bislaado sidaasay marka u qeybsanaanaysaa wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaثna leytu can naaficin can ibni cumara can rasuuli اllahi sal ly slam qaala laa tabiicu hamara miraha ha iibinina xataa yabduwa salaaxuhu bisaylkiisa intuu kasoo muuqdo haddii marka mirihii fasalkan uu soo bislaa bisaylka uu kusoo bilowdo waa ku filantaha bis ninkaa mirahaas waa iibin karaa qofkaanina meeshay ugu oolle miraha waqtigii la gaaro waqtuljudaad xilliga la goosanaayo ayuu goosanaa wixiisa ayib naha albaa'ica walmushtariya baa'ica iyo mushtarigaba waa la waa yani wuu ka reebay wbihi qaala akhbaranaa qutaybat bnu saciid qaala xadaanaa sufyaanu can الzuhriyi can salimi can abihi ana rasuula اllahi sal l slam nahaa can bayci اhamri xataa yabduwa salaaxuhu wbihi qaala akhbaranii yunus bn cabdilacla walxaariث bnu miskiini qira'at calayh waana asmc can ibni wahbin qaala akhbaranii yunus can ibni shihaabin qaala xadaanii saciidun abu salamata an abaa hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam laa tabaayacu hamara miraha kala gadanina xataa yabduwa salaaxuhu bisaylkiisa inta uu kasoo muuqanayo walaa tabaayacu thamara miraha ha iibinina bitamri miro yacnii geed saaran timir dhulkataal ha ku iibinina waa musaabana beeca noocaas waa keeni doonaa lama ogola qaala qaala bnu shihaabin xadaanii salim bn cabdillahi can abihi ana rasuula lah sal l slam nahaa can milihi sawaan ayuu sheegay yani milahu sawaan buu sheegay wabihi qaala akbaranaa cabdulxamiid bn mxamed qaala xadaanaa mklad bnu yaziida qaala xadaanaa xandalatu qaala samictu qaawusan yaquulu samictu cabdاllahi bna cumara yaquulu qaama fiina rasuulu llahi sal l slama dhexdeenna ka kacay faqaala laa tabiicu اthamra xataa yabduwa salaaxu waa marka aan qaci la shardinaynin wa bihi qaala maxaa yeelay xukunkan macquululmacnaa waaye mar haddii macquululmacnaa uu yahay alxukmu yaduuru maca cilatihi wabihi qaala xadaanaa mansur maxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan can ibni jurayj can caطaءin qaala samictu jaabira bna cabdillaahi can الnabiy sal l slam anahu nahaa can اlmukhaabarati ayuu reebay iyo wlmusaabanati buu reebay mukhaabara iyo waa soo marnay kitaabu shuruudan kusoo marnay iyo musaaracada iyo meesha wlmusaabanati buu reebay timir yacnii miro qallalan oo dhul yaallo mid geed saaran in lagu gado iyadana ciladu waa maxay aljahlu can اtafaadul yaa laga jaahil mirahan geedka saaranee qoyan midkan dhulka yaallee qalalan intuu u joogaa lagama ga ma la kasi karo haddii la cabiro lama garan karo waayo midkan geedka saaran hadduu qalalo culayskiis waa isdhimaa ilaa biyihii aa ka baxaye qaacidaduna marka waxay tahay aljahlu bilmumaathalati aljahlu can ilmumaathalati mumaathalada oo laga jaahil yahay ka xaqiiqati lmufaadalati oo kale mumaahalada shaygan la isku gadaayo ribawi ribowiga ah oo isku jinsiga ah haddii laga jaahil noqdo isla ekaanshadiisu waxay la mid tahay iyadoo la hubo inay kala badan yihiin oo kale hadday kala badan yihiinna in la kala gataa ma banaano aljahlu can lmumaathalati ka xaqiiqati lmufaadalati ayb waan yubaaca athamaru xataa yabduwa salaaxuhu in la iibiyo miraha ilaa u ka bislaado bisail ka bilaabo wa allaa yubaaca inaan lagu gadin ilaa bidanaaniiri iyo wadaraahimi ma ahani waraqasa fi lcaraaya cariyadana waa rugsiyey cariyadu ada waxay tahay musaabanadiia laga soo reebay wixii khamsatu awsuq ka yar in marka timir geed saaranoo rudaba in lagu gato timir dhulka taallo yacni xaajada darteedaana loo yeelay khamsatu awsuqna waa inay ka yaraato shardigu sidaas wa bihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa almufadal can ibni jurayjin can caطaa wa abi zubayr can jaabirin ana nabiya sal l slam nahaa can اlmukhaabarati wاlmusaabanati wاlmuxaaqalati wa bayci اthamari in la mirihii iibintiisa xataa yucama ilaa laga cuni karo oo u bislaada macnaha ila alcaraaya ma ahna ila alcaraaya maxay mustahna ka tahay musaabanada wa bihi qaala akbaranaa moxamed bn cabdilaclى qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa hishaamu can abi zubayr can jaabirin qaala nahaa rasuulu lahi sal l slam can bayci nakli timirtii beeceeda ayuu reebay xataa yucam mirahan waa la ogolyahay in geedkiisa lala gado markaas haddii geedka lala gadaayo ama ha bislaado ama younan bislaanin dhib maleh kaas ayb ayb marka nasaa-i isagaaba marka isku daba wadaba axaadiidtaas baabkan markuu ka baxo baabka uu gelaayo qabla buduwi salaax in la iibin karo bishardi اlqaطci ayuu haddana tarjama qaala baabu shiraaءi الhimaari miraha iibintooda qabla an yabduwa salaaxuhaa intaynan bislaanin in la iibiyo maxaa lagu iibinaa laakiin calaa an yaqdacahaa inuu goosanayo waa kaa gaday bishardi iga gooso walaa yatrukahaa uunan ka tegaynin ilaa awaani idraakihaa ilaa waqtiga la buraayo ama bisaylka uu soo haleelayo ma laga tegaayo ilaa waqtigaas laga gaaro marka miro aan aan bislaanin in la iibiyo laakiin lagu iibiyo in markaas la goosto wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu salamata walxaariث bnu miskiini qira'aة calayhi waana asmac walafdu lahu can ibni اlqasim qaala xadaanii maliku can xumaydin الطawiil can anas bni maliki ana rasuula اllahi sal l slm nahaa can bayci himaari buu reeba xataa tuzhiya qiila yaa rasuula allah wamaa tuzhiya maxay tahay qaala xataa taxmara ilaa ay ka gaduudato miro kastaa marka dahab oo bisaylkiisa lagu gartuu leeyahay ku kastaa inuu gaduuto shardi maa midaa jaallo noqonayo wa qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi ara-ayta bal ii sheeg in manaca allahu hamarata ilaahay hadduu miraha diido ou manciyo fa bima maxaybaa ya-hudu axadukum midkiin oo u qaadanayaa maala akhiihi walaalkiis maalkiisa jumladanuu ka istimbaaday marka shardigaas alimaamu nnasaa-i waayo in miraha uu soo go-i waayo ama uu baaba-o goormay imaa kartaa marka meesha lagu daayo waayo soo maa miro aan bislaaninaad gadatay meesha iigu dayayaa tiri marka meesha lagugu daayo faraha lagaaga qaado markaasay dhici kartaa soo maaha in beerta ay ba-do aafa ku dhacdo adigiina maalkii waa lagaa rabaa laasimuu kugu yahay ama daynuu kugu yahay ama waaba lagaa horumarsaday markaa nebigu wuxuu leey war muxuu midkiin saa u qaadanaa meeshaas maxaa laga fahmay miraha inta uunan bislaanin marka la leeyahay yaan la iibinin waa haddii aan la gur la goosanaynin markaas haddaan markaas la gooynaynin waayo marka aan la gooynaynin waayo marka dhibkaan laga cabsanayo laakiin haddii ninka wixiisa uu goosto dhibkaan maba laga cabsanayo markaas tarjamada marka iyo xadiidka siday isu mudaabaqeynayaan sidaas baab kaloo marka ka dabamariyey oo isla mas'aladan ku saabsan oo wadcu ljawaa-ix isagana qofka haddii deyn lagu yeesho oo wixii beertii ama wax loogaga lahaa ay ka ba-do in laga dhaafo wax waxa laga dhaafaayo iyo intay la egyihiin iyo isaga ka hadli doono hada akhiruhu wallahu aclam wasala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabi